dhaqaalu waa dhudii lacagtee wayda duugo haaka duugo dhaqaalu waa jidkii dherage wayba duugo haaka duugo dhaqaalu waa laftii dhaabarkee wayba duugo haaka duugo dhaqaalu waa kakii dhaxalkee wayba duugo haaka duugo dhaqaalu waa dhudii lacagtee wayda duugo haaka duugo asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaadaha barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale haadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda snaai ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha toddobaad ee luulio sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxa aan kusoo qaadan doonaa sare u kaca laga dareemayo qiimaha suuqyada la kala siisto dahabka waxaa sare u kac weyn laga dareemayaa qiimaha dahabka suuqa magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle tan iyo saddexdii bil ee lasoo dhaafay marka loo eego qiimaha la iibin jiray ka hor bilahan ganacsatada iyo dadka iibsada dahabka ayaa walaac ka qabaa arinta sare u kaca qiimaha waxaana ay u aaneeyeen sababo badan oo ay ka mid yihiin qiimaha suuqyada caalamka oo kor uga kacay sidii hore taasi oo saameyn ku yeelatay suuqyada dalka maadaama laga keeno dalal kale xasilooni la-aan dhaqaale isbeddelka qiimaha shidaalka iyo sababo kale oo ay sheegaan ganacsatada magacii waa cabdicasiis waxaa iibiyaa elektroni iyo alaabahan dahabka iyo waxaas waxyaabaha korontada haa dahabka isbedela ku yimaaday markii hore iska raqiis oo ay waa iska jabnaaye laakiin hadda saa'id uu kacay haddana suuqyada caalamka oo isbedelayo haddana waa issii bedelaasne hadda hawadu ku jiryaa micnaha qaali saa'id waa wallaahi horta isbedelkiisa a saddex bil camal waa socyaa laakiin saddex bil wixii ku horreeyey gisto waa ceynta marka laakiin hadda dagaaladan iyo waxaan iyo isbedelada waa sii qaaliyoobay oo kor u sii kacada bishaan dhexdeeda waa sii qaale waa meeshii laga gedi jiray markii hore lixdan iyo shan lixdan konton iyo sideed meeshii laga gedi jiray meesha ugu badan adag toddobaatan ay ahayd laakiin hadda saa'id waayo midkiisa celiiska oo sagaashan iyo sideed midka kale boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya asne oo xisaabka marka hadda hawadu ku jiryaa qaalkiisa saa'id waaye waa dadkii markii hore oo maxaa laleeyahay haastay had faa'iida ugu jirto laakiin dadka hadda gadanaya si qaaliyu kusoo galaa oo qiimo saa'id u koreeya
marka idinka goormay ogaateen inuu dahabka qaali noqdo waxaa ogaan aniga hor saddex bil ka hor aa ogaanay inuu qaali laakiin haddana se hadda dagaaladan waxaa sii bilowdeen si fiican usii qaali si fiican usii ogaan
raqiis maa kusoo gadeen mase xilligaas walaa xilligaas raqiisma kusoo gadin macnaha markii hore gistii taali waa walsii gadanay maano laakiin hadda qaali inuu soo galay oo saa'id u qaalisay hadda
maadaama hadda qaali wixii ay noqdeen uu dahabka u qaaliyoobay dadka ka waran ma idinka iibsadaan wallaahi dadka horta sidii markii hore u iibsan jiren hadda uma iibsadaan sababtoo hadda halkiisa garaan markuu sagaashan iyo sideed ama boqol markuu yahay labadii garaan laba boqol waa marka dadka aana reer tabareed iska waa dad iska beeraley waaye hadda micnaha sidii markii hore uu soco jiri oo loo kala iibsan jiri loo keeni jiri loo sii qaadi jiri ma socoto hadda marmar qofkoo walaayo ilaahay wax yar iska sii maayne sidiisii hore looma gato iyagana waxay sugaan inuu raqiis noqdo ayagana hadda waxay sugu inuu raqiis noqdo asna kor loo sii socdaa wax soo laabanayo ma labo maalin maalinta ka dambeys wax lagu darsameeyaa loo amaanin walxaa kasoo dhim ma la dhooy marka marka idinka ganacsatadiin ayaa idin fiican inuu raqiis noqdo inuu qaali noqdo aniga inuu raqiis noqdona fiican sababtan waxaa waaye markii raqiis uu yahay waa wax waa noo soconay waa laga gadanaa waa lagu keenaa waa laga sii gadanaa socodkiisa saaidan laakiin mar haddoo qaado waxaad adil iska haysa waaye meesha ku yaalo waa wax dhaqdhaqaaq iyo socodkii badnaa ma laha marka aniga waxaa adan noogu jirta inuu raqiiso
marka eh, maxaa keena laleeyahay isbedelka inuu qiimaha qaali inuu noqdo dahabka walaahi isbedelka oo suuqyada caalamka leh waa maadaama shidaaladii iyo wixii dhan ay kor u kaceen dagaalo ay jiraano wixii iska qaaleen asna sidaasaa keenaysa inuu qaalo
waxaa ka warbixisaa halka garaam labada garaam saddex halkii garaan horta markuu celis yahay waa hadda sagaashan iyo sideed sagaashan iyo shan sagaashan u dhexeeya markuu celis yahay Mar- markuu cuseeb yahayna boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya markiisii hore waa wax saas ay maahan konton iyo sideed lixdan oo iskaga jiri intuu qaaliyooyin horteed waana dadka markay saaid ku jeclaan oo la gada- oo la kala gada jiri oo si fiican u soconaya konton iyo sideed ilaa iyo lixdan oo iskaga laakiin hadda qiimihiisa saasoo maraya karaamaadkana marka waa ka saasay kala marayaan ayagana cuseebkiis iyo celiskiis bismillah ma dhow konton garaan waa shan boqol iyo meelahaasay tegi markuu halkii garaan waxaa noqdaa saaid u qaaliyoobay halkii garaana waa boqol ku dhowmaano midkii- markuu celis yahay marka kontii garaan waa sii siyaada leh alaa garaan markuu boqolnahay oo noqdo asna waa qofkii konta qaadanayo oo kale saaid waa qiimihiis dhowal waa
marka dahabka imise uu kala baxaa walaahi dahabka waxa waaye horta fisgees iyo caleen iyo waxaas uu kala baxaa iyo intaas uu kala baxaa caleen iyo fisgees dadka inta soomaalida inaad inta laga isticmaalo oo si ayta loo jecel oo la qaato waa intaas oo anaka aan aqaan walaa anaka dadka badanaa waxay na gataan fisgeeska waa sababtan waxaa keenaysa fisgeeska sida caleenta camal hadda qaali ma ah fisgeeska u qiimo yar maxay ku doorbideen kaas waxaa waaye micnaha inta badan soomaalidan waxay aaminsan yihiin markay qaataan hal garaan ama laba garaan markay qaataan waxay ku dhahayaan haddaa muddo haysto wuu isdhimaa garaamaadkiisa hoos soo dhacayo wuxuu xoqma camal laakiin fisgeesku waxaa waaye saa ku qaad sidiis loo aana waa madhow markaasoo celis sidoo kale lacag markaaga dhumayso oo qiimaha shal ka bixisa hadday ugu badato laba doollar ama saddex doollar kaga yaris bis laakiin marka oo dahabka caadiga uu yahay garaamaadka oo caleentii waxaas ay yihiin markuu qofkii soo celiyo shalay markuu qaadaya qiimo qaali markuu qaado markuu soo celiyo lacag badan ku dhumayso waxaa laga yaabaa halkii garaan inuu toddoba doolar ama siddeed doolar ay ka dhacdo marka soomaalida inta badan waxay ku diidayaan garaamaadka waxaa ka dhacaya lacag badan ka hereyso fasgeeska laagsee ku qaataan sidiis markay ku soo celiyaan wax saas marka dhumaya laba doolar saddex doolar waa lacagtooda inay ku ilaashataa marka
xaggee laga keenaa dahab walaa dahabka hadda inta badan soomaalida anaga midkaan isticmaalan wuxuu badan yahay waxaa laga keenaa dubai iyo sangabuur labadaas meelaa laga keenaa hadduu raqiis noqdo soomaalina raqiisuu soo noqonale xagga hadda kasoo jaba intan waa ka jabaa hadduu xagga inta ka qaalo maxalle xaggaas ka qaalin inta waa ka qaalale qiimaha suuq- suuqyadaas oo la socdaa saad ku keentaan idinka aniga kulaahi dubai laga soo qaada muqdisho la keena kadib muqdisho markii laga soo qaada inta la keena sidaasaa ku keena
idinka marka ma dadka inta jooga kaliya gadaan mise meelo kale aa geysaan jiraan maya dadka hadda soo maxalle anaga noo dhow iyo meelahaas marka ayaga ka qaadnoo kale oo celisiya ayaga noo keenaanne muqdishaa geynaa sidaasaa ugu ganacsanaa idinka celiska oo kale markii laidin keenan idinkana waa sii iibisaan waa sii iibin ahaa marka celis noola keeno waa lahaa maxalle waa la dhaqaa waa la nadiifinaa intaa la dhigaa haddii inta uu ku gadmo waa kaas intaa lagu gadaa hadduu ku gadmi waayana muqdishaa la geeyaa muqdisho muqdishaa kasii iibinaa waa kaa sidee ku ogaataan marka qiimaha saxda ah qiimaha saxda ah waa guruubyaa ku jirnaa markuu qaalo kale ama markay wax ka dhimaano guruubyadaasaa noola soo dhigaa dadka wax kasoo gadan qiimaha meesha kala soconaa Aa, meesha ka ogaana qiimihiisa waa qof kasta maalin iska imaada maalin qof maxaa lahay maanta sabdi ma- ama axad ama isniin maalin hewlaa la iibsadaa dahabka ah loo baxa ma jirto Walaa, xafladaha iyo aroosyada mararka qaar waa iska jirtaa laakiin siiba aroosyada loo badan yahay xafladaha xataa ma loo badan aroosyada la iska iibsadaa laakiin maalin u gaar ah ayagana ma qabaano maalinta ay isku guursanayaan ama maalinta qofkaas wax soo helo oo ku imaana oo kaa gadana le bismillaahi raxmaan raxiim ee, waa dhowaahay magacaygu waa ee, maxamed cumar cismaan ee, waad mahadsan tahay sidaad igu soo dhaweed igu soo dhaweysay idaacadda Ee, waxaan iibiyaa ee, electronics noocyadiisa kala duwan haddii ahaato ee, taleefanada ee, waxyaabaha ee, solarka ku shaqeeyo sida ee, wax loo yaqaano ee, solarska bitiridooda iyo qalabka nalka loo isticmaalo ee solarka sidoo kale waxaan gadaa eh, electronics noocyadiisa kala duwan sida eh, taleefanada yaryarka oo kaleenta eh, gacan qabsiga eh, eh, afar simikaaryaal saddex simikaaryaal laba simikaaryaal iyo sidii kale taleefanada noocyada kala yihiinba iyo taleefanada shaashada samsomyada iyo wixii lamid ah Ee, dhanka kalenta ee, waxaa kaloo aan gadaa ee, dahab dahabka ee, noocyo badan oo kale leeyahay Ee, ee, waxaa jira ee, waxaa la yirahda fasgees fasgeeskoo kalenta waxaan gadnaa ee, konton shan ilaa iyo- ilaa iyo lixdan inta udhexeyso haa intaas alaa aan gadnaa fasgeeskoo kale waxaan ga- waxaan gadnaa ee, lixdan ilaa iyo konton shan ilaa iyo lixdan intuu dhexeysaan gadnaa sidoo kale inta dahabkan kale caadigana waxaan gadnaa ee, ee, boqol iyo iyo toban ilaa iyo boqol oo udhexeeya Ee, waa kaa
marka hadda sare u kacma ku yimid dahab
haa sare kaca aada u sareeya ku yimid waqtigii hore ee hoos u dhacsanaay hadda waxa waaye waa malala asyahay ma aqaa ee kor u kacay
marka maxaa keenay kula tahay inuu sare u kacay wallaahi dadkan waa isku xiryihiin gana eh, ganacsatada iyo dadka oo wax gata waa isku xiryihiin marka maadaama eh, dahabka inta badan waxa- waxaa la gataa waqtiyadii eh, wadanka wax soo saar u yeesho sida beeraha iyo waxyaabahaas dadkii gadanaya haddaa wax soo saar sameynin cid gadanaysa maba lahmaano marka dib u dhac dhanka abaaraha oo yacni dhanka beer falashada oo xoogoo beere xilliga ay soo go-ayaan aan waqtiga aan la joogin saas aaweed ayuu hoos ugu dhacay suuqyada caalamka oo kaleento ee, sare u kac u- oo macnaha uu sameeyey awgeed aa, ayuu as- intana ugu sare kacay xaalada dagaaleed sida ee, dagaaladan ka dhacaya ee falastiin iyo dhulkan carabta aasiyadan marka saas awgeed uu sare ugu kacay Eh, magacaygu waxaa waaye maxamed geedi faarax maxaa waxaa qabtaa ganacsi ah, waxaa waaye ganacsiga anaan gadaa eritroni balas cosmetics eh, waxaa waaye sida eh, waxaa waaye eh, adiga wax walba oo eritrinos iyo cosmetics ku saabsan aa iibiyaa wax walba ayuu nooc waa laga helaa sida mobeelada sida saacadaha sida boomatooninka sida feeska sida adiga ayuu nooc Eh, elektaroonigana taleefonyada sida waxaa waaye sameecadaha eh, waxaa waaye qalaadaha ayu nuuc waa laga helaa kalum- in waxaa waaye elektroniga dahabka wallaahi dahabka war haddaa kaa siiyo dahabka waxaa waaye saddexdii bil oo lasoo dhaafay eh, waxaa waaye saro u kacay il marka hore waxaa la gedi jiray lixdan ilaa konton hadda laakiin boqolo toban sagaashan boqolo labaatan oo kor u aaday Eh, taas awdeed waxaa keenay inuu suuqa oo waxaa waaye caalamka oo yacni waxaa waaye oo kor u kacay oo dagaalo iyo waxaa waaye waxyaabahaas camal ah keenay shidaalka iyo waxaas uu qaali noqday marka saas awgeedaa keentay caalamka haduu qaali ka noqdo anigana suuqeena caqaali uu ka naqana sababtoo ah aniga caalamka meesha ka keena uu kale kasoo qaadayna marka lacag badan marka usoo qaadna anigana inaan sidii le oo sida usoo qaadna iyo si ka sarreysa inaan gadna leewaa xaggee laga keenaa dahab waxaa laga keenaa dubay iyo singabuul meelaha ugu badan oo ugu caansan oo laga keena meelahaas leewaa aninka aan kaa dalbano aninka marka oo wax oo qaali ah nagala dalboo kale anigana sida inta kasii qaalisana gadna ilansha waa waxoohay process badan usoo marownaa idinka haddii aad ganacsata aad tihiin maxaa idin fiican Eh, dahab inuu raqiis noqdo maa idin fiican mise inuu qaali noqdo walaahi waxaa noo fiican inay waxoogaa oo raqiis noqdo sababtoo ah yacni marka hadduu qaali noqdo eh, dadka xiisii badan waa waa dhigayaan eh, qo- cid ku imaanaysa malahan laakiin markuu raqiis yahay waa laga oo uu ka- uu kaa baxa laakiin markuu qaali yahay uu waxoogaa uu kugu baarana macnaha uu kuu fadhiisanaa badeecada ma baxayso badan ayaa idinka soo dalbada dahab walaahi xilliga oo aroosyadoo kale iyo xilliga oo waxoogahay oo oo adiga oo giftiyaasha xilligaasaa lasoo dalbadaa haweenka eh, balaas rag haweenka iyo balaas rag laakiin waxaa u badan haweenka u badan ragga laftigooda ragga laftigoora waa yacni gifti ahaanay u geeyaan gifti ahaanay u geeyaan macnaha waa xiraan wax moogtahay gifti markay tahay waa la xira maahan oo qof umuu jeedo saas da aadgood ay usoo dalbanayaan gifti ahaan u xirayaan eh, daday macnaha ay sii hayaan macnaha guddan siinayaan saas camal waa ay usoo dalbadaan
way baluugo na baluugo dhaqaaluhu waa ka kiida xalkeen way baluugo na baluugo dhaqaaluhu waa dhuntii lacagteen way baluugo na baluugo dhaqaaluhu waa jidkii dherageen way baluugo na baluugo dhaqaaluhu qiimaha dahabka ee jowhar ayaa si muuqata sare ugu kacay bilihii ugu dambeeyey sababo la xiriira korarka qiimaha caalamiga ah sarifka adag ee lacagaha dollarka iyo dhaqaale aan deganayn iyo baahidii oo sii badatay iyo waxyaabo kale ayaa loo aaniyey dhammaan arrimahan oo isbiirsaday si ay u kiciyaan qiimaha dahabka suuqa jowhar ayaana markaasi saameyn waxa ay ku yeelatay guud ahaanba ganacsatada iyo dadka iibsada guud ahaan intaasaynu kusoo afbeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay sar u kaca ku yimid qiimaha dahabka intaynu barnaamijkan kiis xiga kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye.